Bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku nool degmada Balad Xaawe ee gobolka Gada ayaa bogaadiyey mashaariic horumarineed ee ka socoto degmadaasi. Mashaariicdan horumarineed ee ka socoto degmada ayaa waxaa ka mid ah dhismaha waddo laami ah garoonka diyaaradaha iyo kuwo kale oo badan kuwaasoo lagu dhisayo isxilqaan. Qaar ka mid a bulshada degmada Balad Xaawe ayaa bogaadiyey mashaariicdan lagu dhisayo goobaha muhiimka ah.
Balad Xaawe horumar bay ku tillaabsatay. Waxaa kale oo aan rabaa inaan uga faa'iidaysto eelaboorka degmada Balad Xaawe wejiga koowaad wuu dhammaaday. Wejiga labaad baa hadda bilowmay. degmada Balad Xaawo waa xarunta ganacsiga degmada ee gobolka weeye marka waxaa ilaahay mahadii ah in laamigiina uu gebageba yahay eelaboorkiina uu meel fiican marahayo oo wejiga koowaadna uu dhammaaday wejiga labaadna uu hadda bilowmay midda kale waxaan uga mahad celinahayaa maamulka degmada Balad Xaawo oo kaalin lixaad leh ka qaabtay isxilqaanka iyo isku tashiga lagu dhisahayo eelaboorka degmada Balad Xaawo annagoo nool degmada Balad Xaawo ku nool oo weliba dhalinyartay xoogsatada ku nool muruqmaal leh oo dhanka kareetaalayda ah wadda xumaan haysin markuu roobka daa meel aan marnaan garan waynay rafaad baa naga qabsaday haddana laami baa noola dhisi jid wanaagsan baan helnay inta ka shaqaysayna kheyr allaha siiyo maamulka ka shaqeeya arrintan oo isu keenayna waan u mahad celinayaa ilaahayga subxaana wa tacala oo arrintan soo abaabulinaya isagana asaa ku mahadsan waxaan leeyahay waa in laga qayb qaata dhismahan la wada waa in lagu garab istaaga ragga maxay aheeda hawsha wada waa in lagu dhibin sida jidka noogula hagaajin lahay annagoo u mahad celinayna raggii hawshaas qabtay amniga iyo wanaagga iyo nabadda ilaahay uuna siiyey ilaahay baan uga mahad celinaynaa alxamdulilah waxaa kaloo aad iyo aad ilaahay subxaana watacaala uga mahadinaynaa waddada laamiga ayadoo in badan soo socotay ilaahay subxaana watacaala baa ku mahadsan ayadoo dhowr sano soo socotay nabad iyo xasilooni iyo wanaagna ilaahay subxaana wa tacaala waa uga mahad celinaynaa uma waxaan uga mahad celinaynaa oo kale guddoomiyaha iyo maamulkiisa maamulkiisa goobaha laga fulinayo mashaariicdan ayaa muhiim u ah bulshada ku nool degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado